markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya nuur bukhaari iyo ibraahim daanduray
kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo daanta dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray sheekh basiiro maxamed guuleed iyo sheekh cabdi waa sheekh cabdifataax jiis iyo macalin cabdi dubad fiile sheekh maxamed xaaji xuseen iyo macalin ibraahim xuseen salaad nuur xayfow iyo daa'uud nuur xayfow abaayo dahabo nuur xayfow iyo caruurteeda iyo maxamed cusmaan oo loo yaqaano farax axmed maxamed dubad iyo suldaan cabdirasaaq suldaan maxamed suldaan cabdixasane iyo sambuur dhabarey dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sheekh ibraahim nuur xeyfow iyo marwadiisa aamina shariif cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beled xaawo taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishan january ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinku arsaaqo aamiin waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray bashiir cali daahir iyo maxamed axmed lakad iyo saalim axmed saalim iyo cumar cabdulaahi maxamed cumar shire iyo maxamed salaad maxamed jamba jamba iyo xasan cabdulaahi maxamuud gosports cabdiqaadir maxamed iimaan ababu iyo cabdisalaan cali dheere dhammaan dadkaasna waxay jeclihiin inay taaniyad gaarsiiyaan zakariya cali dheere iyo idil cabdulle maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho oo ku sugan dalka jarmalka waxaana ay leeyihiin allah idinka dhigo kuwa isku waara ubad kheyr qabana uu eebbo kale siiyo aamiin ayaan anaguna leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aniso bashiir iyo raxmo bashiir nuurto bashiir nadiifa bashiir haajiro bashiir iyo aadan bashiir maxamuud bashiir iyo cabdi bashiir cali bashiir deeqow bashiir iyo farxaan bashiir cali nuur bashiir dumaashi rayaaq xuseen isaaq iyo suleymaan sheekh xasan iyo ibraahim xasan jaceelow ugaas xasan madnuur dhammaan asxaabtani waxay tahaniyadda aroos oo wacanay u dirayaan arooskii aroosadda waa kuwe waa faatima cabdulaahi cabdi iyo ugaas siciid bashiir oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay aamiin aamiin aamiin heesta ugu horeysa haddii aan soo qabto daanda waa adaa afar iiga dhigan waa hees cusub waxaan ku luuqaynaya fanaanka ciise xabiibi
rajada dhowray sugaay dhibaatada iga baajiyaay dabada igu toosayaay xumaan ma dhegaysato reerkeeda dhaqan ogey dhaqan ogey dhaqan ogey alla reerkeeda dhaqan ogey dhowray sugaay dhibaatada iga baajiyaay dabada igu toosiyaay xumaan ma dhegaysato reerkeeda dhaqan ogey dhaqan ogey dhaqan ogey alla reerkeeda dhaqan ogey dhowrsoneey xijaabaney didibka aan ku tiirsaday digeeda ka fiicaney dhabeeldhabeel rabbi ii qoraay dhabeeldhabeel alla dhabeeldhabeel dhabeel rabbi ii qoraay ii qoraay dhowrsoneey xijaabaney dhidibka aan ku tiirsaday digeeda ka fiicaney dabeel dabeel rabbi ii qoraay ii qoraay adaa dhan kastaba ikabay adaa adaa afar iga dhigan ma jiro ruux ku dhigo adaa adaa afar iga dhigan adaygu kaa dhan tahay ee tiradu way dhan tahay halkeen ku dhaafaya halkeen halkeen ku dhaafaya adaa dhan kastaba ikabay adaa adaa afar iga dhigan ma jiro ruux ku dhigmo adaa adaa afar iga dhigan adaygu kaa dhan tahay ee tiradu way dhan tahay halkeen ku dhaafaya halkeen halkeen ku dhaafaya dhooldaay dhibicdiisiyey dhayahaw bax doojiyaay dhammaystiran dhiiraane idhelitiray macaan dilkeeda cugan ogey cugan ogey cugan ogey alla dhiilkeeda cugan ogey dhooldaay dhibicdiisiyey dhayahaw wax duujiyaay dhammaystiran dhiiraane idhelitiray macaan dilkeeda cugan ogey cugan ogey cugan ogey alla dhiilkeeda cugan ogey dabti diwanajiyay kundaane kundaane ima dhibay jacaylka taa wada dhisne kaydisa wada dhanay dhabeel dhabeel rabbi ii qoraay dhabeel dhabeel alla dhabeel dhabeel dhabeel rabbi ii qoraay ii qoraay dabti diwanajiyay kundaane kundaane ima dhibay jacaylka taa wada dhisne kaydisa wada dhanay dhabeel dhabeel rabbii qoraay dhabeel dhabeel alla dhabeel dhabeel dhabeel rabbii qoraay ii qoraay adaa dhan kastaba ikabay adaa adaa afar iga dhigan ma jiro ruux ku dhigo adaa adaa afar iga dhigan adaygu kaa dhan tahay ee tiradu way dhan tahay halkeen ku dhaafaya halkeen halkeen ku dhaafaya adaa dhan kastaba ikabay adaa adaa afar iga dhigan ma jiro ruux ku dhigmo adaa adaa afar iga dhigan adaygu kaa dhan tahay ee tiradu way dhan tahay halkeen ku dhaafaya halkeen halkeen ku dhaafaya adaygu kaa dhan tahay ee tiradu way dhan tahay halkeen ku dhaafaya
dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyo saciido aydiin xasan iyo aabe aadan geelle iyo jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydiin xasan axmed aydiin xasan iyo sacdiyo aydiin xasan iyo xaawo aydiin xasan iyo idriis aydiin xasan aamino aydin xasan iyo samsam aydin xasan iyo ciise aadan gele fatxi faarax cabdulaahi iyo dhammaan qoyska reer aydin xasan oo wada jiraah waxaanay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan axmed aadan gele iyo sacdiyo cabdiqani axmed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada gaalkacyo waxaa leenahay arooskaas allah ka dhiga kii bashbash iyo barwaaqa la gala kulmo eebbana owdan kala sii owlaad qeyr qabta aamiin ayaana u raaciyey hambaliyo dhalasho ayaan hay-adan duray waxaanay naga soo gaartay faadumo cabdinuur maxamed iyo nawaal cabdinuur maxamed seygeeda iyo inantooda sahare cabdinuur bashiir cabdinuur maxamed iyo xafse cabdinuur maxamed maa-ida cabdinuur maxamed caaisha cabdinuur maxamed iyo luul cismaan waadhowr iyo qaali cismaan waadhowr saciid cumar cismaan waadhowr iyo fatxi cali maxamed kadiyi iyo maxamed cali maxamed kadiyi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yaxya cabdulqaadir maxamed kadiye iyo xasan zakariye maxamed kadiye ismaaciil sayid cumar maxamed kadiye iyo maxamed sayid cumar maxamed kadiye xamdi sayid cumar maxamed kadiye iyo cabdulaahi sayid cumar maxamed kadiye dhammaan reer maxamed kadiye sabriye iyo reer xaaji ibraahim dadkaas oo kala jooga muqdisho xarodheere nairobi london canada iyo meelo kale oo caalamka ah waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdinuur maxamed kadiye iyo shiino shaacir qodax oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka jaziira ee magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdinuur maxamed cabdinuur maxamed keliye waa yahay oo magac isku soo lalaabtay laakiin aad baan uga helay waxaanu leenahay wiilkaasi yar loo bixiyey cabdinuur laguna sameeyey waryihii weynaa awowgiisa cabdinuur maxamed keliye allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyotaasi la mid ah waxaa daraya nuur aabe shaacir qodax iyo hooyo cajabo caadle iyo maxamed shaacir raxmo shaacir shamso shaacir shariifo shaacir shukri shaacir iyo quraysh shaacir waxaana ay joogaan muqdishow iyo gobolka shabeellaha dhexe waxayna hambalyo u dirayaan maxamed cabdinuur maxamed kediye iyo shiino shaacir qodax oo wiil ugu dhashay jaziira hosbitaal wiilkaasi oo loo bixiyey cabdinuur maxamed allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax taraa aamiin heesta labaadna dhegeystayaashan u ciyaarayno nuur waa dahabo iyo codkii shariif cabdalla
wandaalaydahay dahabo wardaanahaygi dayaco oduhur walbana daharta aadunbaaban dulmehera duufaankaanahaygu diilin daayara luulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday io diyaargaaro adanku doonaya oy dahday io diyaargaaro adanku doonaya doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii dayriye haygu dirin daaladaydi daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday io diyaargaaro oy dahday io diyaargaaro adanku doonaya Thank you. ishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo oo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu dielin daaladay idii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygii dahday ii diyaarigaarooddoonaya hoy dahday ii diyaarigaarooddoonaya waxaan dumar didayo wara aadunban ka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygu deedin iladu huldayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygii dahday ee diyaarigaaroodankudoonaya hoy dahday ee diyaarigaaroodankudoonaya intaanan dadka hosla haadeerisi noqon dad yahow andaha waadu daalladayde ayaadunbay daadiye dawadaydii haydeelin daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygii dahday ee diyaarigaaroodankudoonaya hoy dahday ee diyaarigaaroodankudoonaya
waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka heleen heestaasi uu ku luqeynayay shariif cabdal dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay waxaa lagu bilaabay magaceygu waa maxamed yaasiin ibraahim waxa uu maxamed joogaa magaalada baydhabo waxaa isaga iyo asxaab fara badan ay u hambalyeynayaan adeer daa-uud ibraahim sheekh iyo eeda xakiime cabdi ibraahim oo ay gabari ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baay gabadhaasoo loo bixiyey samiira daa'uud ibraahim dadka dirayana gadaal ayaa laga raaciyey waana kuwan waxaa ka mid ah hooyo jaaliye sheekh ibraahim iyo hooyo kaylaawi isxaaq ibraahim adeer buhaal ibraahim sheekh iyo adeer mustaf ibraahim sheekh cabdixakiim maxamed macalim iyo cabdiraxmaan daa'uud ibraahim iyo weliba faaduma daa'uud ibraahim zubayda daa'uud ibraahim sida aan soo sheeganay dadkaas waxay u hambalyeynayaan xakiimo cabdi ibraahim iyo adeer daa-uud ibraahim sheekh oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaas waxaan leenahay ha noqoto tiibadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa noo baaqaya cabdinuur aadan fuley iyo maxamed yaraani iyo aadan macalin maxamed caqilow xaaji cabdi ibraahim iyo xasan xaaji cabdi ibraahim iyo maryan xaaji cabdi ibraahim iyo faadumo xaaji cabdi ibraahim xabiibo xaaji cabdi ibraahim wiilo kuusey khaliif xasan iyo muna kusey khaliif iyo ugaas ibraahim buule ugaas maxamed xasan barrow ugaas hilow xasan ugaas xasanow buule xaajir macalin caabud iyo doctor qureish boorow buule doctor ayaan yaraane xasan injineer maxamed raage muuse nuurow xasan farxiyo ibraahim geedow cumar cabdiqaadir shaafic iyo maxamed nuur cali aadan dhammaanna waxay jecel yihiin iyaga oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa baydhabo diinsoor qansaxdheere kenya ethoobiya masar dubay canada america iyo u k inay taaniid gaarsiiyaan mustafa xaaji cabdi ibraahim mustafa shober iyo saynab xasan maxamed oo wiil ugu dhashay baydhabo wiilkaas oo loo bixiyey cabdiqani allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara heesta saddexaad waa damaq jacayl iyo axmed buuge andamaq jacayl dad israba warkood waxay ugu daray markii aan dullimi tanginiga rabay andamaq jacayl dad israba warkood ka daadijeen waxay ugu dhahay markii aan dullimi tanginiga rabay iyadoo dogdax jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dogdax jiifto daawanaysa ubaxo sawraha damcadayo durbaa garaysi furaatayo sidaysay timi sawraha damcadayo durbaa garaysi furaatayo sidaysay timi anirimaadaysa mise waa bogsiisa dibnaamaysa saarta yaa dooqu heli jiraaye dadu maxaad ka falihay dadow dadow dadu maxaad ka falihay dadow dadow dadu maxaad ka falihay
waa tahay damaq jacayl iyo axmed mooge haddii aan intaasi ku dhaafno dhalasho ayaan hayaa waa dhambaal dhalasho eh waxaana ay naga soo gaartay hooye istaahil dhabar jaamac iyo aabe dakhare sheekh maxamed sulow maxamed daqare iyo maxamed daqare iyo ibraahim daqare sayid cali daqare ubax daqare rujaal daqare iyo cabdixakiim sheekh maxamed waa awoowe cabdixakiim sheekh maxamed iyo awoowe cabdiweli sheekh maxamed iyo cambaro sheekh xasan nuuc sheekh xasan nuuc baa la yidhi ma- waa yahay een, maryamo sheekh xasan iyo abtacali sheekh xasan cabdi sheekh xasan iyo maxamed sheekh xasan dadkan oo kala joogay ethoobiya iyo soomaaliya iyo meelo kale waxay hambalyo gaarsiinayaan maxamuud daqare sheekh maxamed iyo khatre sheekh xasan oo ay gabdho ugu dhalatay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada wardheer ee gobolka doolo ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen allaha ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin hambalidan meherna waxaa daraya hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo dhammaan reer baaruud cilmi oo isku duuban waxayna taaniid u dirayaan khaalid caydiid baaruud iyo hibo maxamed macalin cali oo meerkoodu uu ka qabsoomay dalka ingiriiska waxaana ay leeyihiin isku waara meerkaasina ha idin horseedo guur kheyr qaba aamiin ayaan leenahay heesta ugu dambaysa dhegeystayaashan u soo qabanayna waa cododkii axmed naaji sacad iyo caashe cabdow heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaan idinla socodsiinayey ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo degmadeeda diida iyo duurleed gashaaye igu soo dirtaa dirtaaye degmadeeda